afarta xaafadood ee magaalada baladweyne ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay kusoo batay dhaca loo geysta bulshada gaar ahaan xilliyada habeenkii gocaa tuugada ayaa inta badan bulshada ka dhaca teleefanada iyo agabyada kale ay wataan xilliyada ay kusii jeedaan guryahooda madaxa xiriirka bulshada iyo booliiska ee gobolka hiiraan laba xidigle maxamed cabdi maxamed ayaa radio beelow sheegay inay wadaan qorshe lagula dagaalamaya tuugada dhaca habeenkii ka geysta xaafadaha magaalada baladweyne haddaan nahay ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qaybta hirshabeelle magaaladan ka shaqaysa beledweyne agaarkeeda waxaa jira baryahan dambe inay soo bateen daroogo iyo tuugo iyo dhac iyo amni dara inay soo badatay waxaan rajaynaynaa insha allahu saddexda biloodoo soo aadan in maarata wax badan laga bedelo in rondooyin badan la sameeyo in dad badan maxkamadda la soo taago tuugadana waxaan leenahay ha ka waantoobaano guryaha cidaha iridda ka taagan yihiin iyo moobeeladii dhacayaan iyo dadkii dhibayaan iyo xabadaha ku ridayaan cid kasta oo sharciga maarata meel uga dhacdane waxbaa laga qaban doonaa haddana waxaan rajaynaynaa in si deg dega jawaab looga bixiyo xaafadda kooshin ama xaafadda howlwadaag ama xaafadda meesha la yidhaahdo buundaweyn ama ama xaafadaha dhammaan in howlgal laga samay doono arrintaas tuugadana iyo daroogadana meel la saari doono amnigana lagu soo celi doono si wanaagsan waxaan si si toosa iyo si gaaban ugu digaynaa dadka faraha kula jira inay amniga waxyeeleeyaan inay faraha kala baxaan inay bulshada ka daayaan arqalada iyo maaragtay ayagaba hooyadooda iyo aabahooda in la warqaladeyn ma rabaan inay ka dhaafaan hunguriga inay rasaaqadda u raadsadaan meelahay ka helayan u raadsadaan oy xoogsadaan insha allahu tacaala sharcigaa la horkeeni doonaa cid kasta oo waxqalada ama maaragtay amniga qalqalgelisa sidaa darteed haddaan nahay ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan leenahay ha laga waantoobo waxyaalaha amni darada iyo daroogada iyo waxyaalaha bulshada lidka ku ah ha ka waantoobaano saaad ogtihiin waxaa jira ciidanka booliiska wuxuu ku howlan yahay inuu wax ka qabto wax kasta oo amni daro ah oo ku soo siyaada gobolka ama mandaqadda ku soo siyaada inuu wax ka qabto sidaa darteed looma dul qaadan doono cid kasta oo arqaladaynaysa ama faldembiyad faraha kula jirta maxkamaduna dhowaan way shaqay doonaan haddana way shaqaynayaan ciidanka boolisahaan sooma inaad wax ka qabataan dhaca loo geysanaya bulshada ku nool beledweyne oo xilliyada habeenkii inta badan cabasho ka muujinaya arrinta ah tuugada iyo dadka amni darada wada magaaladan beledweyne wax kastoo amni daro wada hadda kabacdi hadda wixii ka horreeyey wixii dhacayn waxaan ka bixinaynaa raaligelinaan ka bixinaynaa waxaa hadda ka dambeeyana waxaan samayn doonaa roondooyin iyo sidii looga hortegi lahaa amase kii dadka sidaad og tahayba in badan oo tuugada ka mid ah waa la soo qabtay xabsiyada ayay galeen maaragtay gacan ayaa la saaray laakiin waa sii labalaabi doonaa waxaana laga qaban doonaa waxyaalo oo muuqo karo o bulshada ku qanacdo bulshadana waxaan ka codsanaynaa inayna soo gaarsiiyaan meel kasta oo ay taagan yihiin iyo wax kasta oo ay maaragtay iyo wax kasta oo ay maarag geystaan oo dembiya inayna soo gaarsiiyaan tuugada dhaca u geysata bulshada magaalada beledweyne ayaa sidoo kale mararka qaar ah dhimasho iyo dhaawac u geysata dadka ay ka qaadanayaan teleefanada iyo agabka kale ay wataana